Magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland ayaa lagu qabtay munaasabadan oo ay ku qalin jebinayeen in ka badan boqol arday oo baratay xirfadaha farsamada gacanta sida qurxinta dumarka, gelinta korontada, tolista dharka, isla markaana ka aflaxay Machadka Farsamada Gacanta ee KAFE. Munaasabada lagu maamuusay ardaydan ayaa waxaa ka qayb galay bahda waxbarashada, maamulka machadka, macallimiin, waalidiin, dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Maamulaha xarunta farsamada gacanta KAFE, Injineer Cabdiweli Cabdulaahi, ayaa ka warbixiyay heerarka ay soo mareen ardayda ay munaasabada u qabteen.
oo imika dafcadan ay dafcaddii shanaad tahay ayaa ka baxay ardayda ugu badan ee fiilka farsamada gacanta laga dareemayo magaalada hargeysa iyo dhammaan waddankaba jamhuuriyadda somalilan inta badan haddaad aragtaan ardayda ama farsamada gacanta ka shaqeysa ama iskuullo furatay ama goobo kale farsamada gacanta ka shaqeysa ama shirkadaha u shaqeysa dhammaantood waxay u badan yihiin majority ardaydii ka soo baxday macadka farsamada gacanta ee cafe innovation waayo waktigaa aanu bilownay dugsiyo bareefda oo farsamada gacanta may jirin taa darteed baa maxay haytay markaa dadka ku dhiirigelisay inay dad fara badani ay ka qalin jebiyaan dafcaddan iminka qalin jebinaysa waa dafcaddii ugu yaray oo iminka ilaa boqol arday oo xirfado kala duwan bartay ayaa iminka meesha ku qalin jebinaya munaasabadan oo ah dafcaddeennii shanaad ka qalin jabinaysa maxadka farsamada gacanta ee kafi ardayda halkan qalin jabinaysa waxaa weeye waa boqol arday soddon ka mida waxay barteen xinaha iyo meekabka oo waa hablo ardaydu hablay u badan yihiin soddon ka mida xinaha ay barteen labaatan ka midana waa meekabka waxaa jira arday iyaguna dawaarka oo labaatan arday ah oo iyaguna ka qalin jabinaya iyo soddon arday oo leyrhka xirfadda leyrhka ah ama electrical installationka bartay boqolkaa arday ayaa imika maanta goobtayna la jooga qaar ka mid ah marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey iyo ardayda qalin jabinsana aada baynu u hambalyeynaynaa waxaan leenahay cilmiga a barateen allah idinku anfaco intaa kadib cilmigu sidiisa walaalayaal waa shay qaaliya ilahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala hal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun qof wax garanaya iyo qof aan waxba garanaya ma isku mid baa u ilahay leeyahy isku mid maaha kalaa
marka hore waxaan aada iyo aada u bogaadinayaa una uguna hambalyeynayaa ardayda kala duwan ee qaadatay xirfadaha kala duwan ee maanta halka u qalin jebinaya
run ahaantii waxaad joogtaan ood maanta soo gasheen oo barbilow ah suuq ay mudan tahay inaad si xoogle uga qayb qaadataan xirfadihiinina aad looga baahan yahay insha allah halkaa ha kaga hadhina hore u sii wada aqoontu intaa ma aha inaad korsataan ood ood idinkuna dad kale sii gaarsiisaan ayaad xoogga saari doontaan dufcadan ayaa ah dufcadii shanaad ee ka aflaxdo xarunta farsamada gacanta ee kafe oo ka mid ah goobaha waxbarashada ku yaala magaalada hargeysa